Kulankan oo dhexmariya gudoomiyaalka xaafado iyo mas'uuliyiin ku dareerta maamulka degmada Bartadaal ayaa la kala guraya doorka bulshada iyo ku qayb qaadan lahaayeen horumarinta amniga iyo nidaamka dawliga ee ku hirgeliya koonfur galbeedka. Kulankaas ayaa weliba diiradda laga saarayay sidii loo sugan lahaa amniga dawladda kaasoo la wargeliyay muhiimadda dawladdu yeelatay gudoomiyaalka degmooyinka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoo la shaqeynaysa ciidanka. Gudoomiyaha degmada Bartadaal Maxamed Isxaaq Carcase oo la hadlayay gudoomiyaalka xaafado ayaa ka bogadaya kaalinta ay uga qaadan lahaayeen horumarka degmada Bartadaal sidoo kale kala dardaaramay ku qayb qaadowga la shaqeynta amniga iyo xasilinta degmada.
shir ku hatooyin ku saabsan ah gudoomiye xaafado la fadhiyaan seminaaro wala wala maad xaafadii oo gudoomiye aga ku hayti toban qof oo kale jirta tobankaas qof wali ku shaqeynayna jirite wali ku shaqeynayna amniga wali ku shaqeynayna horumarka mashaariic badan oo dalka tishibiga ugu wadalaan xaafad kasta wali nin ka tiri galay in uu lahaata suuq yani xaafadda octoobar haatow لكن هذا بيتكون تغلس كليه يعني هذا هو بالافضل بيتكون تغلس كليه قلنا هذا بالافضل ولا لا ما انت لا عريرة نحافظ التسوق المصوبي أو عافية المصوبي أنت أولا قلت لي قلي نبدأ الجيل اللي سوى حافظ سوى كسر سوق ما يسوي تبي ناس اسكولا مين اللي بيسألني اسكول كولي أو بالمدن كلي ما أرجع قلت كده بحس عريرة ولا تدبعته كجيس كزري لا لا برضه اسكون لا غير ولا بروس كبيره وقت الاربعين فصايل الدس هذا مو جيبه قيمه له سوق جهنم بل فقال مركم بين المنير وبين يعني انت من الشام ولا ولا هرمر رسوبي بين المنير كيلنده ما قرئي قبيلي لان كنت بنعسي هولها لي واسوق بكرمنا انتم ده uloorda mukuliyi laakiin dowladda alla horumarkaasa ku shaqeynayno ilaadaan iyo qaraabadaan u wanaadaan dhan arda intaa joogno aan dhinaga hayno dowladku uu sii joogdo wala dadka dhinigi isbaanada la dhigta qarabaaso lama ogolaa doona mile shoobar lama ogolaa doona mile ama hodan geekriyo beri ku tarakii ali hobro dhimina kimadaasaan ibedele meelaan waljeeya kusoo bilaaba dowladnimada gormisbiin iyo saasata marka wuxuu ahaana maamulka horumarku faa'iido inuu dadka bulshada aan ogaata inuu la shaqeeyo walaalnimo dhikaha isii wara mudoonta ugu wala wadoonahay laakiin dowladnimada jilla noo mara doono mala mala fagay xaafid kasta kaamka ka taala kaama taxadiri haadan bulshada laga ay geli waa ala wanaay madaas oo khidmo oo hadeeyeen mashalmad ilaa xasan saaran laga masaakiintan الإيجار ولا تقول لك إيه إيه لو قايل بوايا أنا ولا كبره